أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آliه وأصxaabihi أجمaعiin أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraة الأxزaab casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda konton iyo toddobaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi إna اladiina yuؤduuna اllaha warasuulah ina aladiina kuwa yu-duuna dhibayaan allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa lacanahumullahu alle waa lacnaday naxariistiisii ayuu ka fogeeyey fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo wal-aakhirati iyo aakhiradaba wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey alle cadaaban cadaab cadaabka oo muhiinan dullaynaya iyaga wاladiina kuwa yu-duuna dhibayaan almu'miniina mu'miniintii iyo wاlmu'minaati iyo haweenka mu'minaadka ah bigayri maktasabuu bigayri maa kii la-aan shay la-aantii iktasabuu ay kasbadeen ama bigayri iktisaabihim kasbashadooda la-aanteed dhibayeen faqad ixtamaluu faqad xaqiiqaah ixtamaluu waxay xambaarteen buhtaanan been abuurad iyo wa ihman dembi dembiga oo mubiinan cad markii nebiga sala allahu calayh waali wasalam xuquuqdiisii iyo laga soo hadlay ayaa halkanna waxaa laga hadlayaa dhibitaanka la dhibayo aayatiin xumada iyo caaqiba xumada uu leeyahay marka alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yu-duuna dhibayaan allaha alle siday alla u dhibayaan ilaahay dhib maba gaaraye ee dhibka marka la tilmaamayaa waa inay yacni rabbi ku kufriyaan oo ay meel uga dhacaan oo ay caayaan sida yahuudda sha'nigoodu uu ahaa laqad samica allaahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu agniyaa iyo waqaalat ilyahuudu yadullaahi maqluulat gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu waa orahyadaas iyo hadalladaas oo kale weeyaan xadiisulqudsiguna wuxuu ahaa yu-diini bnu aadama bani aadamka waa idhibayaa yaquulu wuxuu dhahayaa yasubu dahra wuxuu caynayaa waqtiga wa ana dahru aniguna waqtigii baan ahay oo waqtiga anaa gedgediyo uqallibu leyla wannahaar marka haddaad waqtiga cayso ood wax ka sheegto macnaha rabbigii abuuray baad wax ka sheegaysaa arrintaa marka waxaa laga cabiray oo rabbi uu ka cabiray inay tahay iidaa iyo dhib oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka addoonku uu ku edab daroonayo macnahaas marka ayaa lagu macneeyey iidaa-ullaahi marka wuxuu noqonayaa bilkufri bihi in alla lagu kufriyo wax meel ka dhac ahna laga yiraahdo isaga shanigiisa waxay culimada qaar kale ay leeyihiin in aladiina yu-duuna allaha mudaaf baa u qadaranoo macnuhu waxay tahay ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa isaga markaa awliyadiisa ah kuwa dhibayo halkaa marka sidaabay ku macneeyeen laakiin mu'miniinta aayadda soo socoto ayaa looga hadlay meeshan marka dhibka la tilmaamayo waa allah subxaanahu wa tacaala in lagu kufriyo wa rasuulahu rasuulkiisa dhibayeen rasuulkana maxay ku dhibayaan cay inay caayaan xaqiisii inay meel uga dhacaan inay la dagaalamaan waxyaabahaas oo dhan baa marka soo gelayo dhibka alle ee dhibka rasuulka waxaa kaloo dhibkaas soo gelaya dadka isaga uu jecel yahay in la naco oo nebigu sala allahu calayh waali wasalam aalu beytkiisana waa jeclaa qoyskiisa ee asxaabtiisana wuu jeclaa qofkii marka aan labadaas kulminaynin oo inuu aalu beytka nebigana jeclaado saxaabada nebigana uu jeclaado qofka aan kulminin midna ku xadgudbo jacaylkiisa midna nacaybkiisa ku xadgudbo ama yacni necbaadaba way soo gelayaan meeshaan walidaalika nabiga sala allahu calayh waali wasalama wuxuu yidhi faatima isagoo ka hadlayo innamaa hiya badcatun minii waa qeyb aniga iga mid ah wixii iyada dhibaya aniga idhibayuu yidhi yuriibunii maa araabahaa wa yu-diinii maa aadaaha aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam ahlu beytkiisii marka waa kaas cali radia allahu canhu wuxuu ka yidhi laa yuxibuhu ilaa mu'min mu'min maaha cid kale ma jeclaado waxa nacayaanna waa un munaafiq ayuu ka yidhi waxaa kaloo usaamo iyo xasan iyo xuseenna sidaasoo kale uu ka yidhi abu bakr radia allahu canhuna waa kii ka yidhi rasuulka sal ll ly slam hal antum taarikuu lii saaxibii war saaxiibkay ma ii deynaysaan oo dhibka ma ka dhaafaysaan aad buu u carooday nabiga sal ll ly slam mar xoogaa abubakar iyo saxaabada qaarkood xoogaa ay wax dhex mareen ayuu wuxuu yidhi ii daayay asxaabtana si guud wuxuu yidhi laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha cayninina fawaladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifahu aduu marka axaadiidtaa faraha badan waxay tilmaamaysaa nebigu asxaabtiisana waa jeclaa ahlu beytkiisana wou jeclaa labadaba marka in la jeclaado dadka ahlu sunnadana kulmiyey jacaylkaas shiicaduna asxaabtay lacnadayaan ee dadka iyaguna ahlu beytka necab ee nawaasibta la yidhaahdana iyaguna ahlu beytkii bay dhacninayaan oy durayaan labaduna xaqa waa khilaafsan yihiin marka hadduu qofku yidhaha ahlu beytka ahlu beytka ahlu beytka waa ixtiraamaynaa waana nala wen yihiin qoyska rasuulka sal ll ly slam ninka marka de ahlu beyt dhahayo laakiin haddana xaasaskii nebiga ay ka nabadgeli la-yihiin isaga ahlu beytnimada uu sheeganayo waa been leanna gogashiisiibuu ka hadlaya ayb marka meeshaana in lagu baraarugsanaado wa marka nebiga in dhib loola qasdaa waxay keenaysaa gaalnimo ayb waxyaaba marka waxaa jiray ou dhibsaday oo bacdi saxaaba uga yimid waa jireen laakiin culimada waxay ku xambaarayaan iyaga maynan ogeyn dhib inay tahay mana aynan u qasdin inay nebiga dhibaan markii laga waaniyeyna waa ka joogsadeen ayb marka allah wuxuu leeyahay in aladiina kuwa yu-duuna dhibayaan allaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa lacanahum ullahu allaa lacnaday fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo wal-aakhirati inay gaalnimo tahay tanaa ku tusaysa lacnad adduun iyo aakhiro kufri unbaal ayaa iyuu ka dhalana maxaa yeelay qofka mu'minka ah aakhiro lacnad oo yacnii haddii naxariista alleh si markaa yacnii loo ciqaabo xataa marka dambe janno unbuu gelayaa oo lacnad ma lagu ma la dhahayo marka lacnad lagu tuuri maayo marka lacnadani haddii adduun iyo aakhiraba lagu sheegay waxa sababay waa gaalnimo iyo kufri ayb waa cad waana waxa loo daliishado nebiga caydiisa inay gaalnimo tahay ama duritaankiisa wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey alle cadaaban cadaab cadaabka oo muhiinan ihaaneynayo waladiina kuwa yu-duuna dhibayaan almu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka ah bigayri maktasabuu waxay shaqaysteen ama shaqaysigooda la-aanteed bigayri maa shay qeyrkii ku dhibayo iktasabuu ay kasbadeen wax ay kasbadeen waxaan ahayn ku dhibayo bigayri maa shay qeyrkii ku dhibayo iktasabuu ay kasbadeen yacnii waxa ay shaqeeyeen waxaan ahayn ayuu ku dhibayaa yacnii waxaynan xaqdarra ayuu markaa ku dhibayaa meeshaan marka culimada waxay yidhaahdeen iidaa ullaahi wa rasuulihi waa la idlaaqay dadka alle ee rasuul dhibayaa la yidhi bigayri maktasabuu iyo laguma xirin mu'miniinta marka laga hadlayay laakiin waxaa lagu xiray bigayri maktasabuu oo macnuhu uu yahay min gayri an camiluu maa awjaba adaahu wax in la dhibaa sababayo iyagoon kasbanin meeshaa marka de mu'miniintu mararka qaar qofka isagoo mu'mina ayuu la imaan karaa wax lagu dhibo ayuu sabab u noqon karaa waa la kala qaadayaa marka qofkan mu'minka ah inuu in isaga uu galay wax lagu dhibi karo iyo inuunan gelin oo mararka qaar qofkii muuminka waxaa laga yaabaa in dhib lasoo gaarsiiyo laakiin dhibkaa isaga sabab u yahay xaqna markaa in loogu leeyahay laakiin alle iyo rasuul dhibkooda marna ma noqon karaa xaq maya marna ma noqon kara ayaga ayb saa darteed marka mu'miniinta marka laga hadlayay bigayri maktasabuu ayaa lagu xiray faqad ixtamaluu waxay xambaarteen buhtaanan been abuurad iyo waithman dembi dembiga oo mubiinan cad yacnii dadka ugu horeeya oo aayaddan soo gelayana ibnu kathiir sida uu leeyahay shiicada waaye lianna asxaabta rasuulkaay afkooda ku hayaan oo aynan marka ka daalaynin marnaba inay lacnadayaan oo weliba si jihaaran oo calanan ah hadda ay u lacnadayaan ayb kuwaasaa marka ugu horeeya maxaa yeeley mu'miniin la dhibo oo asxaabta ka sharaf badan mu'miniin asxaabta ka sharaf badan ma jiraan ninkii marka kuwii ugu sharafta badnaa dhibay kuwa kale ma u daahaya marka xadiidka nabiga xadiisulqudsigana wuxuu ahaa man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi ninkii dhibo weli aniga ii sugnaaday qofkii dhibo xaqdarro markaa yacnii ku dhibayo dagaal ha ayaan ogeysiinayaa buu yihi faqad aadantuhu bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey marka iyaduna ma sahlana qof mu'min ah oo aan kaa yacni gardarro aan kugu samaynin inaad iska dhibto haddana mu'minkaasi hadduu yahay qof ilaahay yacni agtiisa sharaf ku leh oo daaco iyo dhowrsi iyo wanaag iyo cilmi lagu yaqaano dhibka la dhibayana waa kasii daran yahay walidaalika marka ahlu cilmiga wax laga sheegayo ama la caynayo xaqdarro la yskaga caynayo ama wax aan la aqoonin lagu caynayo oo qofkii isaguba uu jaahil ka yahay inuu mar walbaa marka yacnii ahlu cilmi un wax ka sheego uu yidhaahdo culimo xaq haysa maba jiraanba haddii marka culimadu xaqa laga dhex waayo ee caamadiisay ayagu xaq u arkayaan marka waaba caame marka dadka ahlu cilmigana ma ku kulmayaan baatil macsuumiin ma aha waa gefi karaan laakiin kulligood inaad la collowdo maxaa ka dhalanaya meeshaa waxbaa ku hoos laaban haddaad aragto marka nin aan culimo dhanba la heshiis la ahayn oo isaga markaa yacnii kulligood ay meel xun ayay u joogaan qofkaasi haddee diin ma faa-iideysanayo mana ku mana ku nafcinayo ayb taas marka qofka in aada la yskaga ilaaliyo waqtiganna waa badan tahay waxaa laga yaabaa qofkii isagoon waxba aqoonin inta wax la baro oo loo soo dadaalo oo markuu indhihii kala furto oo uu wax fahmo qofka ugu horeeya ou eedda kusoo jeedinayo iyo cayda inay noqdaan kuwii wax baray taasna marka ad cilmigiina barako ku yeelan maayo khayrna ma ka imaanayo ayb ninkii wuxuu yidhi ucallimuhu rimaayata kula yawmin maalin kasta waxaan barayaa sida loo ganto shiishkaan barayaa buu yidhi falama stadda saaciduhu ramani markuu toosiyey qaansada iyo leebka iyo shiishka markuu aada u bartay anuu igu soo gameeyayo ayb hadda marka taasaa dadkii ku badatay cilmigiina barako waa yeelo waayey waxaa laga yaabaa haddaad raadisa raadisa maanta yacni dad cilmi rasiin ah leh oo ummadda ufaa-iideyn karo in marka fara ku tiris inay noqdaan oo aawey waxa lagu tiir iyo tacab beelayo waqti dheer lagu bixinayo aawey hade wax baraka darro ku dhammaanayay u badanayaan baraka daradana meesha ay ka bilaabanayso waa halkaas ayb calal aqali marka qofkan waa gefi karaa adiga wax ku baray laakiin gefkiisii inaad ama ka nasiixayso ama aada xaqii inta caddayso adoon isagii caay caayin ama abaal dhicin yaad heli kartaa laakiin haddaad saa uun usoo taagnaato waa iska dhibaatan iidaa-a marka dadka ahlu cilmiga la dhibayo isaguna halkan waa soo gelayaa oo culimadu way ku sheegaan aayaddan dhexdeeda guud ahaan mu'miniinta dhibkoodana waa aayaddu waa soo gelaysaa yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihin yaa ayuhaa hooy annabiyu nebiyow qul dheh liaswaajika xaasaskaaga wa banaatika gabdhahaaga wa nisaa'i almu'miniina mu'miniinta haweenkooda yudniina ha raariciyeen oo ha sii daayeen calayhina korkooda ha ku sii daayeen min jalaabiibihinna jalaabiibtooda wax ka mid ah daalika kaagaa ayaa adnaa u dhowaanshiyo badan an yucrafna in la aqoonsado dad dhowrsan oo xor ah inay yihiin falaa yu-deyna la dhibi maayo markaa oon lama la dhibayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan aayaddanna axkaam fara badan baa iyadana dhex taallo marka alla markii qoyska guriga nebiga iyo laga soo sheekeeyey ayaa haddana nebigu sal l l slam uu tacaaliim bixinaya marka alla uu tacaaliim bixinayaayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy annabiyu nebiyow qul dheh liaswaajika xaasaskaaga wa banaatika gabdhahaaga wa nisaa'i lmu'miniina mu'miniinta haweenkooda yacni adiga kuwaagana far mu'miniintana far guud ahaan waa amar caam ah marka amarkan yudniina ha raariciyeen oo ha sii daayeen calayhina korkooda ha ku sii daayeen min jalaabiibihinna mintaani waa tabciidiya jilbaabkooda wax kamida korkooda ha kusii daayaan jalaabiibna waa jamcu jilbaab jilbaabkuna waxaa la yidhaahdaa maro haweeneyda dharka ay haweentu qaadato laba xaalad bay haweentu ku jirtaa inay baxay guriga ka baxayso iyo inay gurigeeda joogto marka ay gurigeeda ka baxayso waxay ku baxaysaa dharka ay ku baxayso wuxuu noqonayaa cambuur ama saako dheer oo markaa yacnii jirkeedana si uga holof holof ah oo markaa jirkeeda ka waasacsan oo aan jirkeeda ku dheganayn hoosta dabcan de waxay ka xiranaysaa gorgorad iyo wixii kale marka jirkeeda la xiriiray dabadeed marka cambuur ama saako dheer ayay geb ayay qaadanaysaa cambuurkaa marka ay qaadato waxay ku daraysaa khimaar khimaarka marka waa marada ay tinta iyo qoorta iyo meeshaa cambuurka uu kasoo go-ayo ee qoorteeda la-eg ee jeebka la yiraahdo ee daboolayo khimaarka marka waxaan kusoo marnay suuratu nuur walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna ayaan soo marnay haddana aayaddan waxay tilmaamaysaa xijaab ka dheeraad ah kaas markay cambuurkii qaadato ama saakadii qaadato dheerayd ee waasaca ahayd ee ay ku darto khimaar tintii iyo qoortii iyo halkaa u daboolaya markaa meeshaa jeebka ah iyo ilaa xabadka soo gaaraya markay qaadato bannaanka ma bixi karto intaa kuma bixi karto oo waxaa laga rabaa yudniina calayhina min jalaabiibihinna amar kale waayo maro kale oo jilbaab la yiraa ayay gab isku seenaysaa maradaa jilbaabka ah marka waa maro marka madaxa kasoo bilaabmayso madaxa ilaa iyo jirkeeda hoos qarinayso maradaas ayaa marka jilbaabka la yidhaha aayadana aayatuljilbaab ayaa la yidhaah ayaa lagu magacaabaa ayb meeshaa marka weliba jilbaabkan xukunkiis muxuu noqonaa marka haweentu inay jilbaab la-aan baxdo maxay noqonee amar waajib ahoo saaran bay ka tagtay waa dambaabay marka waxaana ku tusayo xadiidkii umu catiya ee nabiga sala allahu calayh wali wasalam ay tiri wuxuuna amray inaan soo bixino ciidda haweenka ee kuwa qolalka ku jiro iyo gabdhaha yaryarka ah iyo kuwa xaydka qabo markaasaa waxaan dhahnay bay tidhi idaa kaana haddii mideen laysa liixdaana jilbaab mideen haddii jilbaab aynan haysanin oo jilbaab aynan qabin maxay kusoo baxaysaa oo ciidda kusoo aadaysaa markaasuu nebiga yidhi litulbishaa ukhtuhaa min jilbaabihaa walaasheed kale jilbaabkeeda waxa ka siiso yani mid laba jilbaab qabto hal xaba ha caariyeysiiso meeshaa marka maxaa laga qaadanayaa qofkaas jilbaab la-aanta ah ayuu nebigu dhihi lahaa iska soo bax jilbaab la-aan adigu maba haysatide ayaa la dhihi lahaa mar haddii nebigu uunan sidaa dhihin ee la yidhi tabalcaaro ha doonato haddii ay weysana gurigeeday joogaysaa meeshaa marka haddii qof cudurdaar la siinayo qofkaas aan haysaninaa la sii lahay sow maaha meeshaa marka waxay ku tusaysaa haween inay khimaar kusoo baxdo ama garbasaar yar iskaga soo baxdo ma bannaana ilaahay baan bannaynin marka aayadda tilmaamaysana waa tanaan haweenku marka inay yidhahdaan ani maxaa iga muuqdo aawey warmaad jilbaab qaadatid wax maa iga muuqdo waxbaa iga muuqdo marka ma soconaysa iyo dadkan iyagana dhahaya maradan weyn ee haweenka lagu dhibay iyo lagu dhibay haddaad tiraa waaba khatar waayo nacam maxaa yeelay alle haddii uu soo dejiyey axadka dhibayo aada leedahay al- alle haddaa ku tilmaanto adigii baaba ina aladiina yu-duuna allaha warasuulahu baa soo gelaysaa nacam axkaamta ilaahay subxaanahu watacaala xikmad iyo maslaxadaa ku jirto maxaa yeeley cilmi iyo xikmad iyo naxariisay ku dhisan tahay marka naxariis ilaahay laga waaye wadaadka keenaya aawe xaguu joogaa marka nacam waa shaydaan marka uun wadaad ma ahani jilbaabkaas marka marada nooca marka ay tahay ama xijaabka guud ahaan shuruud buu leeyahay marka qur-aanka iyo sunnada iyo marka la tatabucay iyo luqada carabiga ayaa markaa culimadu waxay yay kasoo bixiyeen shuruud sideed gaarayso nacam ayay kasoo bixiyeen eh, jilbaabka Eh, walidaalika aada waxaa isugu howlay soo koobay axaadiisteeda aada u nadaamiyey asheekh moxamed naasirdiin alalbani raximahu llahu tacaala jilbaabu lmar'ati lmuslima kitaab la dhaho ayuu leeyahay wuxuu soo koobay shuruudda jilbaabkaas laga rabo inuu buuxiyo maradii marka shuruuddaas laga helo eh, cambuurna waa laga dhigan karaa jilbaabna waa laga dhigan karaa wixii shuruudan laga waayeyna jilbaabkii alla faray ma aha shardiga koowaad waxa uu yahay istiicaabu jamiici lbadani ilaa mastuniya maradaasi waa inay wada gaarayso korka oo dhan waa inuu korka dhan ay asturayso jilbaabka iyo saakadu waa inay korka dhan qarinayaan marka laga reebo intii la ree laga soo reebay intii laga soo reebay suuratu nuuran kusoo marnay walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha ilaa maa dahara minhaana waxaan ku fasirnay culimada in badan ay ku fasireen alwajhu walkafaan wejiga iyo labada calaacalood inkastoo wejigu khilaaf oo ku jiro oon suuratu nuur kusoo marnay aduga ugu yaraan marka xijaabkaasi waxaa laga rabaa wejiga iyo calaacalaha marka laga reebo inta kale inuu dadayo ayb kaas marka isagu shardi waa kaas ee ah istinahan hadda aayadda walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minhaa baa tusayo shardiga labaad ee jilbaabku uu leeyahay marka hadday maradu dabcan shardigan koowaad intaanan ka bixin hadday maradu gaaban tahay oo kale masalan cirbihii baa muuqdo cagihii ayaa muuqdo ee iskaalso iyo waxna uguma jiraan cagta ama gomadu cawro waayo waxaa ugu daran marka mararka aada yaabayso salaada ay tukanaysaa haweenka qaar ciribtii baa muuqanayso wax ka jira male salaadaa leanna cawradeedaa wax ka muuqdaan mararka qaar dadka xajka iyo kale haddaad fiiriso dawaafka waxaa shardi u ah salaad wixii shardi u ah satrul cawra layska rabaa kuwa waxaad arkay balbalkaas uu bannaan yahay cagaha kuwa ay bannaan yihiin baad arkaysaa waa iska dawaafayaan lacag waa soo qarash gareeyeen Eh, jahli fara badan hadda waa iska hayaa dadka qaarkoodna waxaad yaabaysaa marka culimada laftooda ee dadka ay tawciyeynayaan umuurahaas ka tawciyeyn maayaane wax kaley ku wareerinayaan dadka qaarkood iyaga laftooda qofka waxaa la rabaa inuu miisaan inta sameeyo cibaadadan hadda taagan inuu qofka ka saxo wax kale oo qofkan uu ku wareerayo ama uunan aqoonin haddaad maanta dhan meesha ku daldasho muran unbaad siyaadinaysaa taasna marka da dadka ducaadda inay iska ilaaliyaan shardiga laba marka maradu inaynan dulduleelin meelaha qa- inaynan gaabnayn meelahaas dhan inay dabooleyso shardiga labaad waxaa weeyaan allaa yakuuna ziinatan fii nafsihi maradaas ay ku jilbaabanayso waa inaynan maro indhaha soo jiidanaysa inaynan ahayn yacni maro qurux badan oo dhaldhalaalayso oo meesha markay martaba dadka indhaha ay ku fiirinayaan waa inaynan noqonin leanna waxaa la qarinayaba walaa yubdiina ziinatahunna baa la yidhi aayadda waa caam marka ziinatu thiyaab waa soo gelaysaa walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaana waa soo marnay quruxdiina ha muujinina ayb waxaa kaloo sidoo kale ka mid ah afcaasha noocaas oo kalea marka waxay soo jiidanaysaa khatar iyo lacnad iyo inay keentaa laga yaabaa ziinadaa marka waxaa soo gelaya dahabkii inay bannaanka soo saarto oo kale jinjimihii oo kale iyo waxyaabaha dhan baa soo gelaya ayb marka saakada iyo macambuurka iyo jilbaabka labadaba waa inuunan fii nafsihi ziina inaanu u noqonin ayb meeshaas marka iyadana waa shardi labaad ziinada marka macnaheedu muxuu noqonaa curfi unbaa loo celina wixii gabadhani marka ay marada ay wadato dadka indhahooda soo jiidayo waa ziino kaas ama yacni ay ka muuqato qurux curfi ahaan meeshaas marka xijaabku midab inuusan yeelanin ma laga wado xijaabku midab waa yeelo karaa qasab maaha inuu madow iska ahaado meelaha qaar haweenku waxay ku xijaabtaan maro madow waa madow yahay xijaabka dhulkan khaliijka iyo meelaha qaarna xijaabku waa cadcad yahay wax dhar cadcad bay ku xidaa dhulkan eeshiya iyo xijaabka haweenku maalan ay qaadanayaan dhar cad waay isaga dhan marka caddaanka iyo madowgu iyo muraad ma ahane waxa muraadka ah waa in ziino miyaa mase ma aha ziinadu marka maradan xaraga maa ku jirto mase kuma jirto waa la fahmi karaa kaas unbaa laga ilaalinana amaa hadduu buluug yahay hadduu cagaar yahay hadduu madow yahay ziino laakiin ounan iskiis u ahayn laa ba-sa nacam waa lagu xijaabo karaa ayb meeshaa marka dadka qaar baa u fahamsan madowga keliya bis inuu xijaab yahay kaas marka dadka iyo dhaqankooda wax uu isaga laabanayo u badan yahay ayb mararka qaar weliba de wuxuu wariyey ibn abi shayba can ibraahim annakhaci annahu kana yadkhulu maca calqamata walswad calqama iyo aswad ayuu la geli jiray calaa aswaaji nabiy sal ll ly slam nabiga xaasaskiisa fayaraahuna fi luxufi alxumri dhar wuxuu ku arkayay marka gudguduudan iyagoo wato guduudkii marka waa kaasa ayb aathaar badanna oo musanafka ibn abi shayba ku suganna waa jirtaa marada mulawanka dhib inayna lahayn haddaynan ziino ahayn iyada xaraga iyo markaan laga dareemaynin shardiga saddexaad waxa uu yahay an yakuuna safiiqan laa yashifu maradu inaynan haweenta jirkeeda midabkiisa inaan laga arkaynin maro oo shafaaf ah waa inaynan noqonin sida diraca oo kale diraca waa khafiif waxaa haweenta jirkeeda hoose ayaa la arki karaa midabkiisa xataa diraca iyo maryahan shabaqyada ah oo hadda socdo hadda dirici baan berigii hore lala yaabi jiro hadda maro waxaa socdo shabaqyo ah oo dulduleelo oo aada haddana u khafiif ah markaasaa haweenta gudaheeda ama kubabkeeda iyo baa laga arki karaa marada noocaas oo kale iyo diracyadu iyo waxba isma dhaamaan bal tanaaba laga yaabaa inay sii daran tahay qaawanaan badan tahay maryaha noocaasna looguma talagelin hadda in lagu seexdo xataa hadday ahaan lahaayeen dhar lagu seexdo dharka jiifkaoo kale waxaa la dhihi karaa de qofkaa dembiga iskale bannaanka kusoo baxay laakiin guryaha in lagu joogo ayaa loogu talagalayna ma la dhahaye suuqan waxaa yaala maryo shabaq shabaq ah oo marka maalmaha ciidaha iyo weliba sida kale iyo aada loosoo loogu soo yaaciyo oo markaa lacag lacaga lagaga raadiyo ganacsatada laftooda waa ku dambaabayaan leanna ithmi iyo dembi iyay ka shaqaynayaan iyaga sabab u noqonayaan qaar baa waxay yidhaahdaan maradan guryaha lagu joogi karaa iyo de marada in guri lagu joogaba marka hore u samaysan iyo midda aan u samaysnayn waa la kala garan karaa ee haweenta maryahan hadda goonooyinkan iyo wax guri lagu jooga ma ahan diracaaba macquul ay noqon kartaa in guri lagu joogo laakiin maradan shabaqa ee goonada laga dhigay bannaanka in lagu qaataa loogu talagalay waa la ogyahay marka maahan in marka qofka uu ganacsi ka dhigto dharka noocaas oo kale ah oo uu gabdhaha muslimaadka ku halleeyo ama uu ku fasaadiyo ama uu ku fasaadiyo rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa laba qolo oo ahlu naarka ka mid ah weli ma arkin buu yidhi aniga niman wuxuu ku sheegay rijaalun lahum rag marka asyaadun jeedallo ama shaabuugiyo wato karbaashiyo wato yadribuuna biha annaas dadka ku tumayo oo karbaashaya dadka xaqdarro ku karbaashaya dadkaa markaa nebigu wuxuu ku tilmaamay xaqdarrada ku karbaashaya dadka ahlu naarka inay ka mid yihiin cumarna wuxuu dhihi jiray markuu dadkiisa diraayo shaqaalaha aniga idinma dirin buu dhihi jiray dadka dhabarkooda inaad garaacdaan ee waxaan idiin diray dadka inaad diintooda bartaan maslaxadooda ka shaqaysaan ninkii qof garaaco xaqdarro ku garaaco ha iisoo sheego waa looga qisaasayaa buu dhihi jiray weliba wuxuu ku cileeyay cumar u fiirsada wuxuu yidhi haddii dadka la karbaasho xaqdarro lagu karbaasho xabsi dheer la geliyo xaqdarro lagu xabiso gaalnimaad u horseedaysaan uu yidhi inay gaaloobaanba iska cararaan oo ay gaalada u galaan inay cararaan oy gaalada u galaan ayaad u horseedaysaan xaqiiq jirta waaye cumar sidaas ayaa marka laga wariyey ibnu kathiir musnad ulfaaruuq uu ku wariyey imaam axmedna filmusnad buu kusoo saaray ayb waana xadiid xasan ah qolada labaada hadda annaga ujeedkeenna uu yahay oo wuxuu yidhi qolada labaad nebiga wa nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ru'uusuhunna ka asnimati اlbukti اlmaa'ilah laa yadkhulna اljannata walaa yajidna riixaha wa ina riixahaa layuujadu min masiirati kada wakada qolada labaad wuxuu yidhi haween asturan oo qaawan asturan qaawan imaamu nawowi wuxuu ku fasiray jirkii qeybaa asturan qeybna waa qaawan tahay waxaa kaloo ku fasiray dhar jilicsan bay wataan korka dhar waa ka wataan laakiin gudaha waa laga arkaa midabkooda dharkaasuu ku fasiray maa-ilaatun mumiilaatunna wuxuu ku macneeyay markay soconayaan waa isqaadqaadayaan oo garbahay dhaqdhaqaajinayaan oo hadba dhinac u leexinayaan ayb ru-uusuhunna ka asnimati lbuktina waxa uu yidhi geela kuruskiisa ayaad moodeysaa madaxyadooda oo inay tim badan ay leedahay oo kale maro iyo waxbay ku xiraysaa si ay marka u muujiso yacni tinteedu inay dheer tahay madaxii waa dabooleysaa laakiin waa soo taagan yahay madaxii qofku wuxuu isleeyahay haweentani waa tim badan tahay wax ka jirana male waa wixii berigii hore taageerka la dhihi jirin dadkii horea fahmi karo marka kaasuu nabiga sal ll ly slam uu tilmaamay saddexdaas sifo marka haweenka iska leh nebigu wuxuu ku tilmaamay ahlunaar inay yihiin ahlunaar marka waajibuu ka tegay waay marada marka ay ku xijaabanayso waa inay noqoto maro midabka jirkeeda aan muujinaynin taas waa mas'alo ayib shardiga afaraad waxa uu yahay an yakuuna fadfaadan gayra dayiqin maradu inay tahay maro waasac ah oo ciriiri aynan ku ahayn yacnii marada ciriiriga hadda maxay sifaynaysaa marada ciriirigaa waxay sifaynaysaa haweenta jirkeeda tii hore ogow waa laga dhex arkayay ahayd middan laakiin dharkiibaa ciriiri ah markay gashato garbaheedii xajmiga garbaheeda la arkaa xabadkeedii oo kale waa la arkayaa xajmiga uu leeyahay waxaa la arkayaa lafaheeda iyo jirkeeda ayaa marka bannaanka usoo muuqanayo markaan marka midabka korkeeda ma la arkayo laakiin lafihii iyo xajmigii baa la arki ayaa ayaa muuqanayo midaasna lama ogola marada marka lagu xijaabanayo mara waasaca inay tahay waa cambuurkuna waa inuu waasac yahay jilbaabkuna waa inuu jirkeeda ka waasac yahay haddii marka dee dabayl iyo duruuf kale timaado waa baab kale oo markiiba haweenta marka inay maradii iska celisaa laga rabaa si jirkeeda intay maradu hadday ku dhegto wou sawirmaa jirkeedii waa iska ilaalinaysaa marka taas ayb shardigaa marka xadiid waxaa jira dayaa almaqdisi fi lmukhtaara oo kusoo saaray imaam axmedna musnadka bayhaqi sidoo kale bisanadin xasan usaamatu bnu zayd ayaa nabiga ayaa wuxuu yidhi kasaanii rasuulullahi sala allahu calayhi wasalama nabigaa wuxuu isiiyey maro ayuu imarshiyey qubdiyatan kahiifatan maro adag oo qara leh oo marka masar laga keeni jiray maro adag markuu leeyahay khafiif ma aha hadda ahdaaha lahu dixyatu lkalbiy oo usoo hadiyeeyey fakasawtu hamra'atii haweentaydaan siiyey anigana faqaala wuxuu yidhi maa laka lam talbas maxaad u labisan weysay alqubdiyata marada qubdiyada ah qultu waxaan idhi kasawtuha mra'atii aniga haweenteydaan siiyey xaaska fa qaala wuxuu yidhi murhaa far faltajcal taxtahaa khilaalatan gorgorad hoosta ha ka gashato hoosteeda ha yeesho fa innii akhaafu an tasifa xajma cidaamihaa yacnii maradaani si qaro waa u leedahay haddana laakiin marka iyada la huudoo la gashto lafihii iyo jirkibaas ayaa muuqanaya marka marada ciriiri inay tahayna jirka waa ku muuqan karaa waxaa kale ku muuqan kartaa ciriiriba yaynan ahaanin laakiin haddii sida baatigoo kale ay tahay hadda hadday haweentu baati ku xijaabato oo kale garbihii iyo waxyaabahaas oo dhan waa muuqanayaan qarad xajmigooda marka wuxuu leeyahy hadday sidaa tahay maraha ka hoos gashato kale oo marka gorgorad ah khilaaladu waa gorgoraday usoo dhowdahay fa innii akhaafu maxaa yeeley waxaan ka baqayaa buu yidhi aniga an tasifa xajma cidaamiha lafaheeda xajmigeeda inay sifayso ayaan ka baqayaay ayb meeshaasna marka xadiidkaana wuxuu tusayaa marada lagu xijaabanayo inay noqoto maro waasaca oo aan jirka lafihiisa iyo yacnii hilibkiisa iyo aan soo saaraynin haday marka haweentu goonno ku dhegan ay qaadato goonooyinka qaar meelaha lagu gado haweentii waa ku dhegan tahay marka hore ayaa waxaa loo tolayaa si ay ugu dhegan tahay markaasaa xataa qaarkood socodkuba dhibaan inay socdaanba waa dhibeeba xataa ile maradii marka waxay ku dhegayaan marka meeshaas marka yacnii dhexda ah ayaa ciriiri ka tahay dhexdeedii marka halkaas marka ciriiri lugihii sidoo kale fitaax iyo malaha dharka noocaas oo kalena marka baabkan uu soo gela mas-aladan marka midaani iyo tii ka horeysayba haweenka uma gaar aha xataa ragga waa soo gelayaan ninka ma la rabo inuu dhar ahaan u qaato wax laga dhex arkaayo mara ku dhegan inuu dhar ka dhigtana ma aha oo marka yacnii ay dhici karta marka jirkiisu inuu sawir maayo marka uu qaato surweelada qaar hadda dadka ay qaadanayaan oo kale ciriiriga ah jirkoodii ayaa ayay sawiraysaa ayb oo ama yacni waxay sawirayaa bowdadoodii ama ama mararka qaar ciriiri marka halkaas loo laga dhigo hoose markuu rukuucayo ama uu sujuudayo xaniyihiisii baa marka soo muuqanayo middaa marka rag uma banaana dumarna la uma banaana ragna uma banaana ragga marka laftooda inay iska ilaaliyaan qaar waxaa jiro surwaal ku dhegan buu soo qaadanayaa ragga shaatigiina waa gaaban yahay shaati gaaban markuu rukuucaayo shaatigii kor ayuu u qaadmaa markaasaa baridiisii baa muuqanaysa qofkii ka dambeeyena waa fidnaynaa isaga laftiisana salaadiisii eber waay waa ka kac leanna meeshaas waxaa ku aadan cawradii ile xudunta marka lagu yiraahdo waa wareegaysaa inta ku aadan wixii ka hooseeyo waxay noqonaysaa marka cawradii oo feydan marka salaaduu soo aadayaa dhibkaasna waa qabaa funaanad yaruu wataa shaati gaaban surwaalkii waa noocaas surweeladan marka badanaa hadda dadku u badan yihiin noocyadaasay u badan yihiin haddii marka surweelku oo waasac yahay oo waxba aynan uunan muujinaynin iyo isaga marka yacnii inuunan dhib yeelanin baa dhici karta ayb ashardu alkhamis shardiga shanaad anlaa yakuuna mutayaban mubakharan waa inuunan noqonin marada ay ku xijaabanaysa maro barafuun iyo uunsi lasoo dhexgeliyey waa inaynan noqonin yacni markay soconaysaba uunsiga inuu kasoo carfo sax ma aha marada marka waa inaan la gelinin udug iyo waxaa xadiidkii nabiga uu yihi ayuma imra'atin istactarat haweeney tii ohoo isbarafuumisay famarat calaa qowmin qolo soo martay liyajiduu min riixihaa carafteeda si ay u dareemaan ay u helaan fa hiya zaaniyatun waa zaaniyad buu yihi nasaa-i baa xadiidkaa soo saaray xadiidka abu hurayrana wuxuu leeyahay maa min imra'atin takhruju ila lmasjid haweeney masjidka usoo baxaysaa ma jirto tacsifu riixahaa tacsifu riixuhaa dabaysheeda marka yacni ay dhabanayso ayb oo markaa yacnii carafteeda ay yani ay kacayso oo caraf ay ka kamkamayso fayaqbalu llahu minhaa fayaqbalu llahu minhaa salaatan salaad marka alla uu ka aqbalo fayaqbalalla marka uu salaad ka aqbalo xataa tarjica ilaa beytiha ilaa gurigeeda ay u laabato fataktasil ay soo qubaysato ibnu khuseymaa soo saaray iyo beyhaqi masaajidka markay soo aadeyso hadday soo barafuuni waxayse soo mariso dad soo dhex marto ilaahay salaadeeda ma aqbalaya aa masaajidka markay soo aadayso waa inay laabato hadday sidaa samaysay maradii dhaqdaa oo maro kale soo qaadato ama riixdii ka baabi'isaa ama ay siyaalkaas marka caraftaa ay iska baabi'iso caraf marka ninkeeda iyo gurigeeda iyaa la rabaa cagsi inay u shaqeeyaan ma aha marka waxaa carafta iyo barafuunka soo gelayo dahabka iyo waxa ka muuqanaya iyo jinjimaha iyo ikhtilaadka iyo rag iyo inay soo dhex gasho iyo dumarka isdhexgalkooda iyo waxaas dhan baa soo gelaya marka shardiga shanaad waxa uu yahay anlaa yushbiha libaasa arijaal ama kan lixaad anlaa yushbiha libaasa arijaal nimanka dharkooda waa inuunan shabihin oo rasuulka sal ll ly slam wuxuu yihi lacana rasuulu llahi sal ly slam alrajula yalbasu libsata almar'ati walmar'ata talbasu libsata arajul nebigu wuxuu lacnaday ninka labisanayo hablabiska haweenta haweenta labisanayso hablabiska ninka abu daawuud baa soo saaray nimanka naagaha isku ekaysiiyana waa la lacnaday nebigu waa la lacnaday haweenka nimanka isu ekaysiiyana waa la lacnaday dharka waa soo gelaa marka baabkan marka in la fahmo u baahan yahay dharka marka la leeyahay haweentu dharkeeda waa inuunan noqonin dharka ninka horta dharka maxaa ka dhiga dhar nin iyo dhar naag taas in la fahmay u baahan tahay dharka waxaa dhar nin ama dhar naag ka dhigo sifada uu u tolan yahay sifada uu u tolan yahay dhar nin ama dhar naag ka dhigayso ama habka ayaa ka dhigi karo wa ilaa maradan marka ay daaqad iyo waaraad iska tahay qamiisaa laga tolo karaa surwaalaa laga toli karaa shaati waa laga toli karaa jilbaabna waa laga dhiga karaa maradan marka daaqada oo isku xiran oo furan ee waaraadka ah iyada ninaa iskale naagaa iskale ma la dhihi kara sida qaalibka wa manaa waa dhici karaa maro yani iyaga u kala gaar noqdo curfi ahaan iyo u noqdo waa suuragal laakiin sida badan maradu habka ayay waxay ku noqotaa mara nin ama mara naag marka haweeneyda waxaa loo diidaa sida ninka inay u labisato surwaal gashato shaati inay gashato iyo funaanad iyo funaanadu haddayda hoos ka gashato oo markaas yacni cambuurka ay ka kor gashato ma la diidaayo iyada leanna libsata rajul ma ahan taas surwaalka laftiisa hadday hoos ka qaadato gorgorad ka marsato kadib kasii hoos marsato yacni ka kor ka qaadato baalkii saakadii ama cambuurkii dhib ma laha da inay intay surwaal qaadato sida ninka surwaalka u qaato banaanka surwaal kula soo baxdo kaas weeyaan marka habka ninkay u ekaaneen naagta marka marka masalada iyada macnaheedu saasay culimada ku sheegaan iyada ayb shayga marka kala saaraya wax marka halkaa u noqonayo ayuu noqonayaa shaaricu marka maqsuudka uu rabaa waxay tahay haween iyo rag in la kala garto maxaa yeelay labadaba axkaamaa ku tacalluqayso marka iyagu inay kala soocan yihiin waa daruuri inay isu ekaadaan maya ayb marka maqsuudku marka laba maqsuud baa ku jirta maqsuudka koowaad rag iyo dumar in la kala saaro maqsuudka labaadna haweenka xijaabkooda in la ilaaliyo leanna maxaa yeelay iyagu xijaabay asal u yihiin nimankuna ixtijaab iyagu asal maku ahaa labadaa maqsuud buu ka rabaa marka waa in meeshaasna laga fiiriyaa ashardu saabic shardiga toddobaad wuxuu noqonayaa anlaa yushbiha libaasa alkaafiraat naagaha gaalada dharka u gaarka ah waa inuunan shabihin masaladan iyadana marka laleeyahay dharkan dhar gaalo waaye iyo ma ahan marka la dhahayo maxaa daabit u noqonayo daabit waxaa u noqonaya curfiga haddii marka waqtigaas la joogo dhar gaalada u gaar ah oo jiro markaas ayaa waxaa la dhahayaa dharkan gaalada u gaar u yahay lama qaadan karo haddii curfigu isbedelo ka waran marka dharkii awal gaalada gaarka u ahaa haddii maalan curfigii intuu isbedelo ou noqdo dhar caam iska noqdayba oo hadda marka la qaato aan gaalkiiba markiiba maskaxda uunan kusoo dhacaynin oo gaal ee muslimba markaas ay iska xirtaan dharka nooca hadduu sidaasoo kale uu noqdo curfigii uu isbedelo dharkaasi waa la qaadan karaa leanna maxaa yeelay libaas alkaafira alkaafir ama alkaafiraat waa ka baxay hadda ibnu xajar marka kitaabu libaas wuu ku tilmaamaa arrimahaas leanna shaygan marka haddaan caadada iyo curfiga dib loogu laabanin sharcigu isaga ma dhihin dharkaanna gaaladaa iska leh kuwaanna muslimkaa iska leh sharcigu isaga hebel iyo hebel iyo hebel kalama dhihin curfiga unbaa xukumaya marka soo maga ma arkeysa meeshaana marka iyada lafteeda dad badan marka masalada xooga sibay uga yar wareersan tahay masaladaa marka daabitkeeda halkaas u laabana haddii waqtigaani shay gaalada khaas u ah ou jiro in lagu daydaa ma aha haddii shaygaani gaalada uunan gaar u ahayn curfiga caamka oo qof walba uu fahmayo ama uu dareemayo dharkaasi dhar gaalada lagu xaglinayo ma noqonayo marka noqon maayo xataa hadduu curfiga isbedelo lianna xukunka awalba yaduuru maca alcilati wujuudan wacadamahu ayb meesha iyadana marka macnahaasaa ku jiro nebigu sal l slam wuxuu yidhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum haddii marka dhar gaalada khaas u ah haweenta ay qaadato ama ninka uu qaato hadhow marka hadday daahirka iskaga ekaadaan marka dambe baatinkooda isku ekaanaya qalbigii gaalnimada waa cudur cudurna waa laga dheeraadaa calaaqaana ka dhexaysa daahirka iyo baatinka culamada markay rabaan inay soo dhaweeyaan masaladaas waxay ku tusaaleeyaan adiga haddaad dalkaaga ka dhoofto oo aada tagto meel dadkaagu aynan joogin sideedaba oo aada si kadis ah u aragto nin adiga kuu eg hablabiskaagoo kale u wataa midabkaagoo kale u leeyahay sidaadoo kale u socdaa ninkaasi waxaad arkaysaa markiiba qalbigaaga waa u iilanayaa adoo waxaad arkaysaa ninkii u tegaayo wax su-aalayo oo yacni kalgacayla idinka dhexeeya kalgacaylka maxaa soo jiidaya isu ekaanshaha waxaa laga yaabaa marka halkan la joogo ninkaas haddaadan aqoonin waa is ag maraysaan laakiin dhulkaas qurbaha meesha ugu shishaysou ka imaanayaa soomaaliya adna meesha ugu shishaysaa ka timid isu ekaanshihiina iyo isku luqadda aad tihiin waa soo jiidashay leedahay haddii marka gaalka aada isu ekaataan soo jiidashaa imaanaysa marka soo jiidashadaasaa marka lagu diidaya shardiga sideedaad ee ugu dambeeya waxa uu yahay allaa yakuuna libaasa shuhratin marada waa inaynan noqonin libaasu shuhra libaasu shuhra maxaa la yidhaahdaa waa maro qofka caan ka dhigaysa isaga dhan oo waxaa la dhahayaa war hebel ninkii maradaas wada jiray waa maro oo marka caan isaga ka dhigayso haweenta marka maro iyada keligeed ku ah oo ay caan ku noqonayso waa iska ilaalinaysaa leanna soo jiidashay keenay lafteeda shuhrada marka culimada waxay yidhaahdaan dhinaca danaa-adana waa aadaysaa liidnaanta dhinaca oo kor ahaantana waa aadaysaa oo maalan haweentu hadday ku xijaabato maraqaali ah maalan oo iyadoo kaleba dadka meeshaan joogo aynan heli karin oo laga yaabo kun dollar oo kale joogto keligeed waa ku caanbaxaysaa soo maaha mara marka markiiba la fiirinayo waay gabadhii mara hiblaayo qaada jirtay waayaa la leeyahay mara jeex yacni aad u liidato oo dadku ay fiirinayaan oy dhahayaan wartalow qofkan waa waxaan ku labisan muxuu yahay sidaasna waa inaynan noqonin labada dhinac hadda libaasu shuhrahana waxaan ku mihaaliya mararka qaar lagu mihaalin karaa adduunku shahwada xad ma leh qofka soo u xaragoonayo u xaragoonayo wax qaaliya ugu xaragoonayo marka dambe waxaad arkaysaa wax eber oo liita haddana iyadoo fashion laga dhigayo waxay sameynayaan hadda waxaad arkaysaa dharka awel dharka dharka jeexjeexan dhar xun oo ahaa jiray mar dhaxdaana waxaa soo baxay dhar jiinis oo jeex jeexan ayaga dhanba nacam oo duntu ay ka muuqato saa u jeex jeexan nacam kiyaa lagu labisanaa marka nacam qofkii marka dhar jeex jeexan buu wataa muxuu rabaa marka iyaga ujeedkooda in lasoo feeriya bisay rabaan shuhrada kaas waayo marka nacam waa marada adiga kaa dhigaysa in lagu soo feeriyo nacam dadkanna dhaladaasaa laga xukumaa hadda dhalada dhalada wixii dhalada laga arkaba dadku marka ma fiirinayaan maxay tahay waa iska aadayaan hadda waqtigan fashionka waxau noqday gar weyn in la daysto dad waxaa arkaya banooniga ciyaarayo gaalo iska oo garweynay garweyn u daysanaa muslimiintii waxaa ku jira dhallinyarta qaar gardaysanaa iyagana gargarkan maxaa waaye maada shalay dadka inuu ku caynayaa laga yaabaa qofkii sunnada u sameeyo ku caynayaa ogow adiga maxaa kugu dhacaya faashion waayuu leeyahay nacam ee adiga marka caqligaagii dhaladaas hadday maamulaysa dhib u hay nacam marka dadka muslimiinta waxaa la rabaa inay diinkooda inta fahmaan caqligooda iyo diinkooda iyo caqligooda inuu hago ayaa la rabaa laakiin nin dhaladaa laga xukumay dhaladan dadka waxaa laga xukumaa gaalada ahoo iyaga dhan farjigooda iyo calooshooda ka fakaraa laga maamulaa haddii adigana lagaa maamulo adigii la rabay inaad ayaga dacwo gaarsiiso haddaa ayaga ku dhex milantaa waa dhibaato marka dhallinyarta waxaan marka ay ifraadka ku sameeyeen ay buunbuuninta ku sameeyeen ha iska dhaafaan diinkooday cizi iyo sharaf ku yeelanayaan ayb marka waxyaabo kalena maba laga sheekey karaba qaarkood oo fashion laga dhigaayo hadda ayb nin weyn oo dariiqa iska socda oo tuuto yar wato dharka yacni lagu ordoo kale ayuu iska wataa fashion waaye diyaaraduu ku raacaa waa ku labisanaa halkaasuu fashionkii la aaday maradaas ebirka ah markaasuu haddana marku soconayo gacantiisa laga yaabaa inuu kula jiro dakarkiisa markaasu haddana isqalloocinaa oo marka yacnii u hadba yacni dhinac u janjeeraa mar walba socodkiisa ilmihii muslimiinta kuwaasay ku dayanayaan ka warran marka qof weyn oo qaabkaas ku socdo maxay bal ka warran mana aha inaan ka hadlaayo dad meel kale ku nool ma aha kuwaas inaan ka hadlaayo hadda adduunyada cawlamaa ka jirto oo iyada dhan ba adduunyada waxay iska noqotay hal qaryoo kale ninkaas dhaqankiisa si fududa inta uu u yaalaa halkaana laga sameynaa marka wixii meeshaas yaalla marka halkaana in dadka laga wacyigeliyo waay wailaa maxaa yeelay waa la arkaa mar walba shardiga marka sideedaad libaasu shuhra waa inuunan noqonin ama dhar aada u liito ama dhar aada qaali u ah waa inuunan noqonin xadiidka nabiga sal ll slam wuxuu ahaa man labisa thawba shuhratin qofkii labisto maro qofka caan ka dhigayso fi dunyaa adduunyada albasahu llahu ilaahay wuxuu u labisaa thawba madallatin dulli maradiis yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha huma ulhiba fiihi naaran aakhirana waa lagu shidayaa marka waa lagu hurinayaa maradaas naar iyo dab ayaa loogaga dhigayaa marka dhar iska dhexdhexaado ummadda dharkay qaataan inaad iska qaadataa la rabaa dharka marka la leeyahayna dabcan dadka dhexdhexaadka dharay qaataan xoogaa dadka ilaahay wax siiyeyna dhar bay qaataan dadka iska fuqarada dhar bay qaataan middaas maaha middaan ka hadlayno waa dhar waxaas dhan dhaafay waay ilaa qofka heerka uu taagan yahay dharkiisa hadduu qaato dhib ma laha saasoo ay tahayna inuu tawaaduco ayaa fiicano dhar isqaadqaad iyo fashion iyo waxaa inuu iska dhaafaba khulaasat lqowl marka xija jilbaabka ama marada lagu xijaabanayo sideedaas shardi ayaa laga rabaa keliya waxaan raacinayaa marka iyadana gabadha marka ay bannaanka u baxdo jilbaabkaas qaadato inay iska siibto oo ay ku dhigato jilbaabka meelaha caamka ah ma bannaana waa inay iska ilaaliso innaga hadda waxaa naga khuseeyo aroosyadoo kale marka la tago hoteela arooskii lagu dhigayaa marka gabdho keliyaa joogaa la leeyahay gabdhihii marka xijaabkii iyo wixii dhammaa iska dhigahay meelay dhigayaan maxaa ka dhalan kara meeshaas marka adduunyadu hadda waa isbedeshay kaamara yar ayaa derbiga meel uga dhegan ma la arki kara waana u badan tahay meelaha dadka isugu yimaado in kaamara ku dhegan tahay c c t v kaamaradaas marka meelaha laga obareyd garaynayo laga maamula ninkaasoo fiirsan maayo marka sawirkii waa daabici karaa ogow sawirkii intuu daabaco ayuu meel walba gelin karaa jihaatu tawaasulkana hadda waa ognahay say deg deg u yihiin marka gabadha xijaabkeeda inay aada ugu fara adeegto waayo waqti fidno badan aan ku jirnaa waxaa laga yaabaa gabar iska faasiqada inay sawir ka qaado iyadoo qaawan hadhow marka ay meelahaas ku baahiso nabiga sal ll slam ninkii yidhi haweenka la joogjoogi jiray oo xoogaa ninnimadiisu iska dhidhinayd ay yidhi cabdullaahi binu abi umaya ku yidhi haddaad daa'if tagtaan gabadha hiblaayo ah ogow ka warqab saasay u eg tahay saasay u eg tahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi kuwaan iyaynan idiin soo gelin sal l slam mas'alo kalena waa jirtaa oo meelaha dabaasha innaga hadda waxaa laga yahay inay nagu yar tahay laakiin inay timaadana waa iska suuragal meelo waxaa jira dabaal loo samaysto meelaha marka dabaasha mararka qaar waxay sameeyaan dadka waxaa la leeyahay haweenkaa mar saacad loo xiraa oo iyagaa dabaalanaya dabaashiina dab waxay keenayan dharkii in la iska dhigto meeshaas lagu dabaalanaa lafteeda camera kama tagana midda kale hadday dhul gaalo tahayna waxaaba laga yaabaa cameradu waaba qasab meelahaas oo kale adiga cid kuu daminaysa male oo qaanuunka kuu dhaafaysa leanna meel laysugu imaanayo way dembi baa ka dhici karay leeyihiin saa darteed mar waa inay camera meeshii taallaa marka cameradii marka nin gaala gacantii ugu jirto kii muslimka ahaayaaba la tabar loo la-yahay maxaad malaynayna usaadka ka imaan kara waa arki waa arkay dad marka yacni gabadho keliya waayo iyo dhahayo cameradii meeshii waa ku dhegan tahay ta labaad oo kale aafada labaad waxa ay tahay gabar baa meesha joogta gaal ah oo qofkii biyaha ku hafto loogu talagalay inay kasoo qabato iyadaas gaashaa marka yaa ogola inay gabar muslimada feeriso ow nisaa-ihina suuratu nuurna waa kusoo marnay xalayna waa soo marnay gabadha waxaa laga rabaa marka dharkeeda inaynan ku dhiganin meelaan gurigeedii ahayn inaynan ku dhiganin xadiidka nabiga sal ll ly slamna macnahaas ayuu tilmaamayaa jilbaabka marka waa amar alle xaggiisa ka yimid in marka qabuul iyo aqbalitaan lagu qaato ayaa la rabaa gabdhaha muslimaadkaana inay ilaahay ku caabudaan ajar uga raadsadaan sharafkoodana inuu ku jiro inay ogaadaan ayaa la rabaa dalika kaagaas ayaa adnaa u dhowaanshiyo badan an yucrafna in la garto maxaa la garanaa inay xor yihiin addoommada waagi hore waa layska yeesi jiray marka gabdhaha kuwa xortaana waa laga leexa jiray addoommadana waa la faduulin jiray de taa lafteeda sax maahan dabcan laakiin gabadhan xortaa inay xor tahay in la ogaado marka amase dalika adnaa an yucrafna taas baa u dhow in la ogaado inay dad dhowrsan yihiin gabadha markay si sax a u xijaaban tahay wax faduulinayo inta badan ma leh ama wax ku tuurtuuraayo hadal iyo sheeko iyo ma leh laakiin hadday iyadu af dheer tahay ama ay iyadu wax muujiso waa lagu tuuranaya iyadana dabcan sida baddaba maqaalinta loogu tuurtaa loogu tuuranaya iyada marka ayb falaa yuudayna la dhibi maayo markaa oon la dhibi maayo wakaana allahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed